wararka ka imaanaya duulaadka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaasi saacadii lasoo dhaafay lagu diidad beereley ah ciidamada shay ee duulaan gardaradaha ku jooga soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda ayaa waxay si bareerha duulaadka afgooye ugu direen saddex ruux oo shacab ah iyagoona midkooduna nolosha ku gubay saddexdani qof xilliga la dilay ee waxay ku sugnaayeen beerahooda oo ku yaala duulaadka afgooye xiriiryo kala duwan sameynay ayaa waxay inoo suurgashay inaan helno mid ka mid ah helada dadka ay xasuuqeen ciidamada uganda waxauna ka warbixiyey siday wax u dhaceen nimankaasi ciidanka ugandeska anigoo niman walaalahay ah oo la dhahayo cusmaan xuseen abu la dhahayo ayagoo saddex nin ah oo beertooda caanacaano ah oo beertooda bisoos ugu dhisin ayay shalay gaalishii meesha ay ku guween meesha ay ku guween meesha ay u tageen waxaa lagu aatay magaalada mariiri saddex ruux waan saddex ruux saddex ruux saddexdoo ruux waxaa dilay gaalisha gaalisha dalkaal ku gubtay buushkii oo gaale ah buushkii beeraha ugu gaalay ugaandheerka meeshuu ku korguy dadka waxay joogeen beeraha salaaxa dhexdiisa buusha ugu yaalo magacayaalkooda nin waxaa la yidhaahay xismaan xasan sidoo kale waxa uu fariin u diray bulshada soomaaliyeed si gaar ah dadka ku nool gobolka shabeellaha hoose isagoona ugu baaqay inay iska dhiceen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalkooda
gobolka shabeellaha hoose waxaan ugu baahan celinaa in gaalishaan halaha inaan saaqato in anagin xug inaan iska saarno aan iska celino nin walbo sidhig oo sidhig inaan ka kaco in gaalisaan inaan iska qaban allah naga qabo doono askartan ayaa u dhashay waddanka uganda kuwaasoo duulaan gardaraha ku jooga soomaaliya iyagoon marar badan gobolka shabeellaha hoose ku gumaaday dad beeraley oo aan waxba galabsan tani ayaa ka mid noqonaysa dhacdooyinka foosxun ay ku kacaan ciidamada uganda ee kusoo duulay dalkeena